بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه waxaanu ku jiray tafsiirkii qur'aanka kariimka suuratu ibraahim qisadii nebiyullaahi muusa calayhi asalaam allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waid wakhti ka sheekee nebi maxamedow oo nebi muuse isagoo qoomkiisii la hadlayo ta'adana uu ogeysiiyey rabbukum rabbigiinna yaa ogeysiin buu bixiyo wuxuu yidhi la in shakartum haddii aad igu mahadisaan la asiidannakum waan idiin kordhinayaa ilaahay wuxuu iclaam ku bixiyey dadkiiow haddii aad aniga nicmadayda aad igu shukriysaan fadligaygaan idiin siyaadinayaa wala in kafartum haddii aad gaalowdaanna inna cadaabii aniga cadaabkayga la shadiidun wuu adag yahay oo cadaabka ilaahay baa idinku dhacayo oo wixii nicmood haysateenna markaasaa la idinka daadinayaayo waa kii hadda aan suuratu racdi aynu ku soo marray in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim marka waa sidaa lain kafartum wala in kafartum ina cadaabii la shadiid wa qaala wuxuu yidhi qaala muusa nabi muuse wuxuu yidhi wa qaala muusa in takfuruu haddii aad gaalowdaan qoomkaygiyow antum idinka iyo waman fil ardi jamiican iyo wax alla waxa dhulka korkiisa saaran oo khalaa'iq ah haddii ay gaaloobaan ilaahay wax alla waxay ka dhibayaan ma jirto falan taduru llaaha shay-an ilaahay wax aad ka qaadaysaan iyo waxaad ka dhimaysaan midna ma leh fa inna allaaha allana la haniyun kii ka doqtoon weeye khalqiga iyo cibaadadiisa iyo wax walbo xamiidun oo la mahadiyo oo haddii aad idinku kufridaan cid kale unbaa ilaahay mahadinaysa alam ya'tikum miyuuna idiin imaanin waxaa weeye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa lala hadlayaa ama nebi muusaa weli wata alam ya'tikum miyuusan idiin imaanin naba'u aladiina kuwii khabarkooda kuwii khabarkoodii warkoodii muhiimka ahaa min qablikum idinka idinka horreeyey qowmi nuuxin nebi nuux qoomkiisa warkiisa miyuu idiin imaanin iyo wa caadin ree caad iyo wa samuuda ree samuud khabarkoodii miyuuna idin imaanin iyo waaladiina kuwii min bacdihim iyago kuwaa ka dambeeyey oo ummadihii kale ah laa yaclamuhum ma oga caddadooda ila allaahu ilaahay unbaa koobaya oo maxay ahaayeen kuwaa marka khabarkoodii iyo muxuu ahaa jaa'atum waxaa u timid rusuluhum rusushoodiibaa bilbayinaati xujooyin cadcad iyo dalaa'il ayay ula yimaadeen faradduu markaasay ku celiyeen fii aydiyahum gacmahooda yay fii afwaahihim yay afkooda saareen wadacuu aydiyahum calaa afwaahihim iyaga oo takdiib oo beeninayo marka calaa afwaahihimta iyo radduu aydiyahumta waxaa weeye laba dhinacba waa loo dhihi karaa waxaa weeye mid waxaa weye faradduu nimankii gaalada ah way saareen faradduu aydiyahum gacmahooda iyaga gacmahooda yay fii afwaahihim iyaga afkooday saareenoo suuxa markuu yaaban yahay afkaan qabsaday waa kan la yidhaahdo waan yaabayoo afkaan qabsaday marka ruuxa markuu uu yaabo afkuu gacanta saaraa taas weeye marka ama ma ahe faradduu way celiyeenoo gaaladii aydiyahum gacantoodii fii afwaahim rusushibay yay afka yay afka gacanta ka saareen war naga aamusa oo kale war naga aamus ayay ka dhigan tahay faradduu aydiyahum fii afwaahihim ayay kayay gacanta saareen marka faradduu aydiyahum fii afwaahim wa qaaluu markaasay waxay yidhaahdeen innaa annagu kafarnaa waannu diidnay waannu ku kufrinay bimaa ursiltum bihi waxii la idinku soo diray wa innaa annagu la fii shakin shaki baan kaga sugannahay sida naba naba mimaa tadcuunanaa ilayhi waxaan aad noogu yeedhaysaan oo tawxiidka ah annagu waan waan waan waan shakisannahay mimaa tadcuunanaa ilayhi muriib shakigaasoo weliba shaki kale nagu sii ziyaadiyey ayaan yaan idinka qabnaabaya wa inaana la fii shakin maa tadcuuna ilayhi muriib intaa marka waa laisku soo wada duuduubay qaalat waxay tidhi rusuluhum rusushoodii baa waxay tidhi afillaahi shakun faatiri asamaawaati waalardi yadcuukum bal hadalkaa wanaaggiisa quruxdiisa qur-aanka cajab weeye kolba sibuu inoogu dhigi markii hore rasuul iyo iyo qoomkiisaba waa laga sheekayn jiray haddana inta laisku duuduubay kulligii walow yayna wakti hal waktiyayna joogine yaa intii rususha ahaydna waa isku jeel intii gaalada ahaydna waa isku jeel marka hadalkoodii ay ku hadlayeenee dhex marayey ayaa ilaahay qur-aanka noogu sheegayaa suuraddan qaalat waxay tidhi rusuluhum ummadahaas oo hore oo aan cadadkooda ilaahay ogeyn qaarna la soo sheegay oo oo qoladii nuux iyo caad iyo thamuud iyo waladiina min bacdihim laa yaclamu ila allaahu rusushaa waxay tidhi afillaahi shakun ma ilaahay baa la shakinayaa wax kaloo shakisaanba afillaahi shakun saasay yidhaahdeen rususha saasay ugu jawaab afii wujuudillaahi wa waxdaaniyatihi ilaahay inuu joogo oo keligii yahay ma taasaa shaki ixtimaalaysa oo suurtagal xataa in lagu fikiro ay tahay afillaahi shakun allihii faatiri asamaawaati faatiri asamaawaati cirarkan aada arkaysaan oo dhan isagaa isagoon cidna kaga dayanin ayuu bilaabay oo abuuray iyo wal ardi midda kale yadcuukum wuxuu idinku yeedhayaa waxun idinkuma yeedhaye yadcuukum liyakfira lakum inuu idiin dhaafo haddii aad soo rumaysaan oodna raacdaan oo diinta ilaahay qaadataan iyo iimaanka liyakfira lakum inuu idiin dhaafo min dunuubikum dunuubtiinna inuu idiin dhaafo oo wa yu'akhirakum uu gadaal idiin dhigo ilaa ajalin ajal musaman oo la magacaabayoo cumrigiinna intuu joogo si fiican aada ugu raaxaysataanoo ilaahay cadaabkiiyo uu idinka kor yeelo taasoo kale ayuu idinku yeelaya ilaa ajalin musaman waa ka jawaabtoodii iyagoo iswata haddana gaaladii oo isku duuban waa ka jawaabtoodii qaaluu waxay yidhaahdeen in antum idinku ma tihidiin ilaa basharun bini aadan baa tihin oo mitlunaa annagoo kale ah horta fiiri hadalkaas wuxuu qur'aanka ugu soo celcelinaya in ilaahay rasuul oo bashara oo bini aadama inuu intuu malag u soo dhiibay uu yidhi aniga addoommahayga noo dhexee oo hadalkaygan gaarsii risaaladaydan oo iyagina ay leeyihiin war adiga bini aadam oo sidanadoo kalaa tahay markuu ilaahay muxuu kugu xushay annaga dhexdeenna maxaa laguu soo qabsaday adiga oo dadka la dheertay waa bini aadam soo maaha sidaasay had iyo goor ku mulmayaan qaaluu waxay yidhaahdeen in antum idinku ma tihinin ilaa basharun bini aadam unbaa tihin oo mislunaa annagoo kaleo wax aad nala dheertihiin ood u tidhaahdaan ilaahay baana soo doortay oo ilaah baana soo diray oo ilaah baan ka soconnaa meesha maba yaallaba turiiduuna waxaad un doonaysaan sida xaqiiqadaa ilaah idinsoo dirtay alle idinsoo xulay midna ma jire e turiiduuna waxaad rabtaan an tasudduuna inaad naga celisaan ood naga jeedisaan camaa shaygii kaana uu ahaa yacbudu aabbaa'unaa aabbayaalkanaga wixii ay caabudi jireen oo asnaamta oon hiddo iyo dhaqan iyo caado aan u leenahay inaad naga hor joogsataan unbu ula jeedadiinnu tahee fa'tuu keena bisultaanin xujo keena mubiinin oo cad oo aan idinku raacno oo xujo oo mucjizo ah keenay yidhaahdaan oo inay risaaladiinna iyo nebinimadiinna ay run tahay aan ku ogaanno keenay yidhaahdeen rusushiibaa haddana hadalkii qaadatay iyagoo wada socdo qaalad waxay tidhi lahum gaaladii rusuluhum kuwii loo soo diray waxay ku yidhaahdeen in naxnu annagu ma nihin ilaa basharun bini aadam oo mithlukum idinkoo kalaa nahay taasi horta shaki kama taagno malaa'igna ma nihin jinnina ma nihin khalqi kalena ma nihin bini aadam ood weliba taqaanaan oo inay hebel hebel oo wakhtiguu dhashay iyo wakhtigii la dhalay hooyo iyo aabbaba aad garanaysaan baa nahay horta taa qabsada qaalat lahum rasuuluhum in naxnu ilaa basharun mithlukum idinkuma diidanin taa inaan bini aadam idinkoo kale a nahay laakiin meesha aan isku afgarannahay waxaa weeye walaakina allaaha alle yaa yamunu galladaysanaya calaa man yashaa'u qofkuu doono oo min cibaadihi isaga addoomihiisa ah hadduu ilaahay uu risaalo siiyo oo ilaahay uu soo xusho oo fadli dheera a siiyo tiibaad xasdaysaan oo diidantihiin dhibkiinu waa halkaa walaakina allaha yamunu calaa man yashaa'u min cibaadihi middaasi waa mid midda kale wamaa lana wamaa kaana ma habboono noomana suuroobaysa shaqadanadiina ma aha lanaa annaga an na'tiyakum inaad idinla nimaado bisultaanin xujo inaan idiin keenno ilaa biidni illaahi ilaahay inuu markaa xujo iyo mucjizo uu noo soo dhiibo ma ogiya waxaad idinka aad iska soo ikhtiraaxdeen oo annagana marka haa waa kan oon aan idin leenahay ma jirto ilaa biidni illaahi wa cala allaahi ilaahay korkiisa falyatawakkal ha tala saarteen almu'minuuna kuwii ilaahay tala almu'miniinta ilaahay ha tala saarteen wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday allaa natawakala inaanan arrintannada iyo taladanada aanan u dhiibanin cala allaahi ilaahay korkiisa waqad hadaanaa alla wuuna hanuuniyey subulanaa jidkayagii oo tawxiidka iyo iimaanka iyo daacadii ayuu nagu hanuuniyey walanasbiranna waanu dul qaadanaynaan dul qaadanayna wallaahi baan ku dhaaranaye laamulqasam iyo nuunu tawkiid bay isku dareen rusushii ilaahay oo wada jirto bayaankay soo saareen walanasbiranna waanu sabraynaa calaa maa aadaytumuunaa dhibka aad nagu haysaan iyo waxaad nagu dhibaysaan waanu dul qaadanaynaa wa cala allaahi ilaahay korkiisa un falyatawakkal ha tala saarteen almutawakkiluuna kuwa wax tala saaranaya ilaahay unbaa la tala saartaaye ilaahay ha tala saarteen oo ha ku sugnaadeen tala saarkaas ay ilaahay tala saaranayaan haddana waxaa qaatay hadalkii gaaladii oo isku duuban oo wada jiro wa qaala waxay yidhaahdeen alladiina kuwii kafaruu gaaloobay lirusulihim rusushooda waxay ku yidhaahdeen lanukhrijannakum iyagu soo wala nasbiranna ma ayna dhihin iyagana laamulqasam iyo nuunu tawkiid bay isugu dareenoo wallaahi lanukhrijannakum waan idin saaraynaa oo waan idin bixinaynaa min ardinaa dhulkanaga marka fiiri qur'aanku waa saa nabi shucayb markaan suuratulacraaf aan soo socnay iyo ambiyo kalo waxay ku odhanayaan dhulkanaga marka baatilka waxaa wax lala yaabo ah dhulkan ilaahay baa abuuray cirkana ilaahay baa abuuray asalna waxaa u ah diinta iyo xaqa iyo iimaanka iyo tawxiidka baatilka iyo gaalnimada iyo macaasiduna waa wax soo diriyo shaydaan uu wato weeye iyagaa haddana dhulkii ilaahay isa siinaya iyagoo dhulkii ilaahay aan allana u ogolayn aan cibaado ilaahayna ku camilaynin unbaa waxay ku hayna xataa wax kale iska dhaafe dadka islaamka sheega kuwa xukumo ee waxbay cilmaaniyin laleeyahay unbaa sidaa ah cid alle ciddii diin wato unbay tuhmi oo waxaa weeyaan cido kalaa soo dirsaday meelo kale ka socdaan waxaasay damacsan yihiin waxaa unbaa la daldalaya in waddanka la wada leeyahay oo in loo tartamo oo nin walba fikraddiisa uu soo bandhiga maba ogolaba marka sidaa daraaddeed ba waxay idhahdeen lanukhrijannakum waan idin saaraynaa min ardinaa dhulkanaga ow latacuudunna waad ku soo laabanaysaan fii millatinaa diintanada ayaad nala laakiin dhulka ma wada joogayno annagana tawxiid iyo diin iyo iimaan iyo ilaah baan wadnaa annaguna marka wax kaliya asnaam iyo waxaa weeye gaalnimo iyo fujuur iyo fisqi baan wadnaa isma isma garab joogi karno ow latacuudunna fii millatina fa awxaa markay halkaasoo kala gaadho hadde ilaahay baa soo tadakhuliyo ilaahay baa soo faragelinaya fa awxaynaa fa awxaa wuu waxyooday ilayhim ambiyadii rabbuhum rabbigood wuxuu u waxyooday mar hadday halkaa gaadhay ambiyadii lanuhlikanna wallaahi waa la isu dhaar dhaartay ilaahayna wuu dhaartay wuxuu wallaahi baan ku dhaartaye lanuhlikanna waan halaagaynaa aan halaagaynaa addaalimiina kuwa xadgudbaya gaalada ah ee idin idiin cagajuglaynayoo leh ama dhulkaan idinka eryeynaa ama diintanadaad ku soo noqonaysaan wallaahi kuwaa waan halaagaynaa inay dhul idinka ay idinka eryaana iyagaa dhulka laga qaadiyo walanuskinaannakum walanuskinaannakum waanu idin askuninaynaa waa idin dejinaynaa alarda dhulkiina min bacdihim iyagu markaan halaagna ka bacdina dhulka idinku idiin soo hadhi idinkaa istaahila ilaahayba idinkaa ku sujuudi oo ku rukuuci oo ilaahay ku caabudi oo ilaahay ku aqoonsan idinkaa muta walanuskinaannakum alarda min bacdihim daalika kaas oo sidaa ah oo waxaa helaya in cadowgiisina la halaago dhulka ilaahayna la askuno liman qofkii khaafa ka baqo maqaamii inuu hadhow aniga qiyaamo isoo hor joogsan doono oo wakhaafa ka baqo waciidi aniga goodigaygana iyo cadaabka aan ku goodinayana ka cabsado intaa markaan soo marnay waxaa weeye nimankii gaalada ahaa weligood waa kan hadda yidhaha cadaab ha naloo keeno waxay yidhaahdeen wastaftaxuu xugun bay dalbeen na kala xugmi ayaa yidhahen wastaftaxuu xugun bay dhalmeenoo ambi rusushii loo soo diray ayay xugun ka dalbeen in ilaahay iyaga iyo uu kala saaro wastaftaxuu yani waxaa rusushii ayay wastansaruu rusula billaahi calaa qowmihim wakhasira wahalaka kullu mutajabbirin waa kan marka ilaahay wuxuu yidhi wastaftaxuu ilaahay bay waxaa weeye gaaladii ma ahe waa rusushiba ilaahay yay xugunka dhalabto ilaahu annagii sida uu yidhi rabbana aftax baynanaa wa bayna qowminaa bilxaqi wa anta khayru lfaatixiina siduu u yidhi nebiyullaahi shucayb waa sidii oo kale wastaftaxuu xugun bay dalbeen rusushii ilaahay iyaga qoomkooda in ilaahay kala saaro oo kala xugmiyo wakhaaba waxaa hoogay kullu jabbaarin ku iswaaweyneeyo kulligii caniidin oo madax adag min waraa'ihi kaas gadaashiisa aakhare waxaa sugaysa jahannamu naartii jahannamaa sugaysa wa yusqaa waxaa la waraabin doonaa min maa'in biyo sadiidin oo milil ah milil baad malil ahlu naarka mililka kadhiyo malaxda ka daadanayso ayaa la siinayaa yatajaracuhu wuu isliqliqsiinayaa qur'aanka saan u sheegnay kelimada sida loogu dhawaaqi iyo macnaha ay gudanayso ayaa isku mid oo sida uu u adag yaheen loo soo saay yatajaracuhu sida loo leeyahay yay isu liqliqsiinayaana inay liqaana way rabaan wayna liqila'yiin sida dawada kharaar ayn dadku u jecleen yatajaracuhu way isliqliqsiinayaan walaa yakaadu mana u dhowaanayo yusiiqu inuu mariyo oo uu jadiinka mariyo isdhaafiyo isagoo sidaa ah haddana wayaatiihi waxaa u imanaya almowtu wax alla wixii cuduroo lagu dhiman lahaa iyo wixii xanuunoo loo dhiman lahaa ayaa u imanayo min kulli makaanin xubin kasta oo faryaro kasto ilaa waxaa weye timaha korkooda ilaa cidiyaha uga hoosaysana wayaatiihi almowtu min kulli makaanin wamaa huwa mana ahaanin bimayitin mana dhimanayo oo kii ka raaxaysta ma aha dhibka iyo cadaabka wa min waraa'ihi weli waxaa ka sii dambeeya cadaabun cadaab cadaabkaasoo khaliidun oo qara weyn ayaa ka dambeeya marka sidaas ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ayuu nimankii gaalada ahaa iyo wuxuu ku kala xugmiyey dadkii iyo rusushii ilaahay iyo intii raacday sidaas ayaa lagu kala xugmiyey mathalu aladiina kafaruu birabbihim acmaaluhum tanna ilaahay wuxuu noo xika noo sheekaynayaa nimanka gaalada ah wixii ay adduunka ku bixiyeen oo markii aanu dhammaynay wixii dhex maray oo munaadara la yidhaahdaaye gaaladii iyo qoomkooda haddana kuwan oo gaalada ah waxyaabaha wanaagsan ay sameeyaan inaan ilaahay ka aqbalaynin tiibaa ilaahay noo sheegayaa subxaanahu wa tacaalaa alla wuxuu yidhi mathalu aladiina kuwii tusaalahooda kafaruu gaaloobay birabbihim rabbigooda ku gaaloobay acmaaluhum camalka wanaagsan oo adduunka hadday mu'miniin ahaan lahaayeen acmaashii wanaagsanayd oo ilaahay ajrigiisa lagu doonayo oo sadaqo ah oo qaraabo la xidhiiriyo ah oo dad dhibaataysan la badbaadiyo ah waxa haddaba aan aragnee gaaladu waa insaani ay u bixiyeenoo ay gurmanayaanoo dad wax siinayaanoo waxyaabahaas acmaalkooda waxaa weeye karamaadin bacaad oo kale weeye ama dambas karamaadin waa dambas oo kale ishtadad ay ku adkaatay alriixu dabayshii fii yowmin maalin caasifin oo aad iyo aad dabayshiisu ay u adag tahay fii yowmin caasifin waxaa weeye waa shadiid alhubuub waa karamaadin ishtadad waa bihi riixu fii yowmin caasif markaa de muxuu ka reebi dambas oo dabayl kulul ay ku dhufatay dabayl adag waxaa la hubaa inuu mid walba meel ku tuuri marka sidaa daraaddeed laa yaqdiruuna ma helayaan ma karayaanta waxaa laga wadaa laa yaqdiruuna ma helayaan gaaladii mimaa kasabuu wixii ay kasbadeen oo wanaag ahaa oo adduunyada ah calaa shay-in walow in yarnaba ha ahaatee kama helayaan marka meelaha qaarkood waxaa lainoo sheegayaa inay dhici karto adduunyada in lagu bulaaliyo laakiin aakharada wax ay ku helayaan male maxaa marka loogu diiday in wax lagu siiyo acmaashoodii wanaagsaneed waxaa loogu diiday asaaskiibay weydayoo acmaalkan markaad la bixinayso adiga ilaahay baa ku abuuray xoolahan iyo waxan khayrka aad insaani leedaad bixinna ilaahay baa abuuray marka allihii ku abuuray markaad ka inkirtay ood adiguna inkirtay ood tawxiidkiisii inkirtay yaa adigana lagu inkiray oo inkiraad inkiraad ka horgee weeye oo marka wax alla waxaad ku helaysa asaaskii guri aan asaas loo jeexin miyuu dhisbaa marka acmaal aan asaas lahayn oon tawxiid lahayn oo allihii khayrkan keena aan lagu aqoonsanaynin kaana ma soconayo waay laa yaqdiruuna mimaa kasabuu calaa shay daalika kaas huwa isagaa addalaalu baadi a albaciidu oo xaqa ka fog kaasaa baadi oo waxaa weeye waa khasaaro dalaalka waxaa laga wadaa huwa alkhusraanu almubiin aw am alkhusraanu alkabiir waxaa weeye waa khasaaro weyn intaa markuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala yo wuxuu yidhi alam tara haddana awooddii ilaahay ayaa loo noqonayaa alam tara miyaadan arag anna allaaha alle khalaqa inuuinuu uumay assamaawaati cirarkii inuu abuuray waalarda ardadiina inuu abuuray dhulkii bilxaqi xaq buu alle ku abuuray subxaanahu wa tacaala xaq ayuu ku abuuray baadil iyo aakhire ma jirto iyo ma jirto looma abuurin maxaa yeeley isagaa abuuray subxaanahu wa tacaala in awooddiisa loo daliishado ee cabas dheeldheel uma abuurin ee wuxuu abuuray amar cadiima oo inuu aakhiro jiro oo nin walba acmaashiisa uu ku helo yaa loo abuuray marka haddii mar aad wanaagsanaan weydeen oo ilaahay xigmadda uu dhulkan u abuuray aad aqoonsan weydaan in yasha alla hadduu doono yudhibkum wuu idin baabi'inayaa ama wuu idinla tegayaa waya'ti wuxuu la imanayaa bikhalqin khalqi jadiidin oon idinka ahaynoo cusub yuu ilaahay keeni in yasha yudhibkuma ya'ti bikhalqin jadiid ilaahay haddii doono inuu idin baabi'iyo al-ifnaa weye inuu idin tirtiro allah hadduu doono wuu idin tirtirayaa ibnu cabbaas wuxuu yidhi wuu idin dilayaa kufaartiyay wuxuu abuurayaa marka qoom kale oo idinka aan ahayn oo idinka khayr badan oo ilaahay adeecayo waya'ti bikhalqin jadiid wamaa daalika kaas oo idinka inuu idin tirtiro kuwo kaloo isaga caabudu uu abuurana cala allaahi ilaahay korkiisa bicasiizin kuma cusle oo ilaahay kuma dhibtoonayo oo si waxaa weye dhib yar ayuu u yeeli karaa waxaa halkaa marka laga sheekeen markaa intaa ka baxnay wixii ay inkirayeen iyo aakharadii annagoo joogno oo marka oo weliba ficil maadi baa laga cabiray waa ka alle wuxuu yidhi wa barazuu dadkii way soo banbaxeen bannaankaa la isa soo dhigay qubuurtii way ka soo baxeen bacsigii markaasaa xisaabtii ayaa loo soo baxay iyagoo wax asturayo oo aan jirin marka ficil maadi baa laga cabiray maxaa yeelay wuu dhacayaa kol hadduu dhacayana waxaa weeye ficil maadi iyo istiqbaalku waa isku mid wa barazuu dadkii way soo baxeen oo way soo daahireen way soo muuqdeen lilaahi ilaahay bay u soo muuqdeen jamiican iyagoon qofna ka maqnayn awalkoodii iyo aakhirkoodii ilaa maalintii nebi aadam la abuuray ilaa maalintii qiyaamadu ay dhacday wixii bini aadam joogay ilaahay baa isu keenay markaasaa meeshan is-eed eedid iyo iscambaarayn ayaa ka dhacday fa qaala waxay yidhaahdeen adducafaa'u kuwii latin jileecsaday oo muxuu ahay la hoggaaminayey oo dadweynaha ahaa waxay yidhaahdeen liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istakbaruu iswaaweyneeyey innaa annagu kunnaa waxaan ahayn lakum idinka tabacan kuwa daba daba socod daba dhilif baan idiin ahayn ban waa idin daba soconnay un idinkaan sacabka idiin garaacaynay idinkaa waxaad tidhaahdaanba waa sax aan idin odhanaynay fa qaala adducafaa'u kuwii latan jilicsee caqliga laga xaday waxay yidhaahdeen liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen caqliga ka xaday istakbaruu isweyneeyey innaa annagu kunnaa waxaan ahayn markii adduunyada la joogay lakum idinka tabacan kuwa idin dabagalo idin raacsan baan ahayn fa hal antum idinku ma tihidiin muqnuuna kuwii naga deeqayo cannaa annaga min cadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisa min shay-in waxba ma nooga tari kartaan qaaluu waxay idhaahdeen low hadaana allaahu waa kuwii mustakbiliinta iswaaweynaynayo low hadaana allaahu ilaahay hadduuna hanuunin lahaa la hadaynaakum annaguna waa idin hanuunin lahaynoo saan haddaba idiin baadiyeynay oo aan baadida idinku horkacnay unbu ilaahayna hanuunka idinku horkici lahayn marka taasi waa mid midda labaad sawaa'un waa isku mid calaynaa korkeena waa iskaga mid ajazacna ajazicnaa argagaxnayaa am sabarnaa ama aamusnayaayoo iska dulqaadanayaaba waa isku mid maa lanaa nooma sugnaanin min maxiisin meel aan ku cararayno min mahlabin ow malja-in meelaan magan gelaynin meelaan ku cararayno midna ma leh halkaa markii la joogo yaa shaydaankii ilaa maalintii nebi aadam la abuuray dhaartay oo yidhi laaqcudanna lahum siraataka almustaqiima la'aatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wacan aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu akharahum shaakiriina ku dhawaaqay kiibaa isa soo dhigay marka isagoo ka yaaban in la qabsado oo war maxaa dadka u baadiyaysay la yidhaahdo marka waxaa la yidhaahdaa khudbo ayuu aqriyey khudbadaasoo batraa'u la yidhaahdo oo aan bisin iyo xamdi iyo midna lahayn wa qaala shaydaanu shaydaankii wuxuu yidhi lammaa qudiya alamru markii la kala xugmiyey dadkii khudbadaa albatraa la yidhaahdo yuu ibliis kuwii ashiqada ahaa uu baadiyeeyey ayuu khudbo u aqrinayaa wuxuu ku yidhi ina allaaha ilaahay wacadakum wuu idiin yaboohay wacda alxaqi yaboohi xaqa ahaa ayuu idiin yaboohay oo ah in qofka oo ilaahay adeecana sawaab la siinayo qofka ilaahay caasiyana in la cadaabayo taasuu idiin yaboohay wacda alxaqi wa wacadtukum aniguna waan idiin yaboohay in wax walbaan ilaah ma jiro janno ma jirto naar ma jirto xisaab ma jirto waxaan la sheegayoo dhan khuraafaad weeye caqli darri weeye adduunyadu iyadaa unbaa saa iska iska ah way iska abuurantay un wax oo dabeeca la yidhaahdaa abuuray saasaan idinku idhi markaasaa fa akhlaftum waxaa fa akhlaftum wamaa kaana lii alaykum waxaa weye calaykum min sultaan wuxuu yidhi ina allaha wacadakum wacda alxaqi wacadtukum faakhlaftukum waxaa weeye fa akhlaftukum waan idinku ballan furay waan idinku ballan furay anigu oo wixii aan sheegayey inaan waxba ka jirin baan maanta qirayaa fa akhlaftukum waan idinku ballan furay wamaa kaana mana ahayn lii aniga calaykum korkiina min sultaanin wax xujo ah oo iyo qudro oon idinku qasbay oon lahaa ma jiro bes waxaa kufriga iyo macaasida iyo waxaa unbaan idiin yar qurxiyey wamaa kaana lii calaykum min sultaanin ilaa an dacowtukum waan idiin yeedhay un fastajabtum idinkuna waad oggolaateen lii aniga waad i aqbasheenoo wixii aan idinku yeedhay ayaad iga dhegaysateeno iga rumaysateen falaa taluumuunii aniga ha i dagaalino ha i canaananina waluumuu anfusakum naftiinna canaanta maa ana anigu mihi bimusrikhikum kii idiin soo gurmanayo wamaa antum idinkana ma tiidiin bimusrikhiya kuwii ii soo gurmanayo maxaa yeelay innii kafartu anigu waan gaaloobay waan diiday bimaa ashraktumuuni min qablu waxaad hadda hor ka hor iigu sharig yeesheen ood igu addeecdeen oo aan asnaamta iyo waxa aan idiin qurxiyey wixii oo dhan waa idinku kufriyey bimaa ashraktumuuni min qablu ina adaalimiina daalimiintiina lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun oo xanuun badan haadaa wabillaahi towfiiq darsigeena halkaa ha ku joogo